أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qarax khasaar lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay golaha gaalada midoobay ee caalamka ayaa lagu wadaa in kulan ay ka yeeshaan xaaladda dalka soomaaliya xilli gaaladu ay ku fashilmeen duulaankii ay ku soo qaadeen soomaaliya sannado badan ka hor wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa soo gebagabaysay ololo ballaaran oo lagula dagaalamayay cayayaanka kaneecada kaasoo ka socday degmada jamaame ee wilaayadaas shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacaya deegaan ka tirsana gobolka togdheer ee waqooyiga dalka soomaaliya maamul goboleedka shaarar dirarka ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay dhaqangelin doonaan heshiiska xaaraanta ahaa ee ay xabishada etoobiya ku siiyeen badda soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaanka xagarey ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib beesha side oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga gedo ayaa mujaahidiinta ku wareejisay hub ay ugu talagashay difaaca shareecada islaamka عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha dulxijaha kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatana kusoo dhowaada warkii oo dhan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in howlgal qarax ah ciidamada mujaahidiintu maanta ay ka fuliyeen kontaroolka hareerkaadiyow ee magaalada baydhabo kaasoo lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa qaraxaasi waxaa si xun ugu dhaawacmay hal askari oo murtad ah sidoo kale waxaa wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay ah dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta xabishada etoobiya ee degmada diisoor oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayadaasi golaha gaalada midooday ee caalamka ayaa lagu wadaa in kulan ay ka yeeshaan xaaladda dalka soomaaliya xilli gaaladu ay ku fashilmeen duulaanka ay ku soo qaadeen soomaaliya sannado badan ka hor marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan haya waxaa loogu yeero golaha ammaanka gaalada midowday ayaa lagu wadaa inuu kulan ka yeesho xaaladda siyaasadeed iyo midda amniga ee kooxda riddada soomaaliya kulanka oo caawa fiidkii ka dhici doona magaalada new york ee dalka maraykanka ayay xubnaha golahan uga arinsanayaan xaaladda murugsan ee dhanka siyaasadda soomaaliya mas-uul u hadlay gaalada midowday ayaa sheegay in kulanka looga doodi doono marxaladda kala guurka ah ee ay marayso kooxda riddada sida bixitaanka ciidamada shisheeyaha atamisa iyo sida laga yeelayo ismariwaaga u dhexeeya dabadhilafyada murtadiinta soomaalida ahaa kulankan ayay golaha ammaanka uga doodayaan soo jeedintii ka timid ururgaaleedka midowda afrika iyo kooxda riddada ee ahaa in wixii ka dambeeya soddon iyo kow diseembar la dhiso howlgal cusub oo ciidamada afrikaanta ku sii waardiinayaan kooxda riddada waxaa loogu yeero golaha ammaanka ayaa la filayaa inay su'aalo ka keenaan cidda maalgelinaysa soo duulayaasha afrikaanta cadowshodow shaqaystayaasha ah ee soomaaliya ku sugan kufriga caalamiga ah ayaa ka walwalasana halbacaad lagu lisay ay noqdaan riddadii ay soomaaliya ku camcaminayeen sideed iyo tobankii sanno ee lasoo dhaafay mahadsanid marwaan wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa soo gebagabaysay ololo ballaaran oo lagula dagaalamayay cayayaanka kaneecada kaasoo ka socday degmada jamaame ee wilaayadaasi siduu warbixinta warkan ku eegayo bashiir muxidiin abu ayman degmada jamaame waxaa ku soo gebagaboobay mashruuc lagula dagaalamayay cayayaanka oo uu istaagay maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo kaashanaya maamulka islaamiga ee degmada mashruucan oo ahaa mid buufin ayaa laga sameeyey inta badan xaafadaha degmada meheradaha ganacsi iyo goobaha ay ku beeran yihiin dhirta kadib saamayntii uu degmada ku yeeshay roobkii ka da'ayey ololahan oo socday muddo toddoba maalin waxaa fulinayey rag u diyaarsanaa islamarkaana watay dhar isku nooc ah iyo qalabkii buufinta oo dhammaystiran guud ahaan bulshada degmada jamaame ayaa si aadaa u soo dhoweeyey hawshan muhiimka ee u istaagay maktabka caafimaadka ee wilaayada uga horeyn mid ka mid ah raggii loo xil saaray buufinta xaafadaha degmada jamaame ayaa ka warbixiyey shaqada iyo qaabka ay ku soo dhammaatay ololo kaneeca buufin oo ka socotay wilaayada jamaame jubbada hoose xaafadaheeda kala duwan taasoo muddada ay socoto ahayd isbuuc ayna aad u soo dhoweeyeen bulshada oo baahi weyn u qabeen in laga buufiyo kaneecada wayna nala shaqeeyeen bulshada hadday ahaan lahayd u dheganuglaanta shaqaalaha ku howlan kaneeca buufinta iyo inay u sheegaan meelaha ugu daran ee kaneecada gabaadka u ah alxamdulilah si wanaagsan ayay noogu dhammaatay hawshan waxaa iska kaashaday maktabka caafimaadka jubbada hoose heer gobol ilaa iyo heer degmo iyo wilaayada degmada jamaame iyo guddi xaafadeedka oo si aad ah ula shaqeeyey tiimka shaqaynayay ugu dambeyn nabadoon sheekh xasan nuur zabdow iyo sidoo kale nabadoon ibraahim shariif bashiir oo labadaba ka mid ah waxgaradka degmada jamaame ayaa si diiran u soo dhoweeyey mashruucan iyagoona sheegay inay jirtay baahi weyn oo la xidhiirtay la tacaalidda cayaanka wilaayada jubbada hoosena ee buuxisay booskaasi maalmahan dhan waxaa socday ololo buufin kaneeca oo xagga fayadhowrka ah waa si wanaagsan ayayna noogu dhacday waana ku faraxnay qaabka wax loo qabtay iyo qaabka dadka ay u qaateen waxaan rabaa faydhoolka walaayada jubbada hoose inay sii kordhiyaan aysan ka caajisin annagana aad iyo aada ugu faraxsannahay waxqabadka iyo sida uu noogu dhacay xagga faydhoolka waxaa bulaacadihii iyo geedihii hoostoodii iyo musqulihii iyo guryihii xaafiyo dhan buufin ayaa lagu ekeeyey waana lagu faa'iido kaneecadii iyo wixii wax dhiba iyo baranbaradii iyo farabadanihii waxyaabaha oo dhulka socdayo dadka dhibayo dhan insha allahu waa ku faa'iidnay waxaan odhan waa soo dhaweynaynaa walaayada jubbada hoosena waxaan leeyahay ilaahay ajar xasaan allah idinka siiyo waxaan leenahay dadaalkiina halkaas ka sii wada annagana waxaan leenahay dadweynaha daanahayna waxaa diyaar u nahay inaan gacan ku siino waxaan u arkaa maktabka faydhoorka caafimaadka ee jubbada hoose howsha hadda uu qabtay hool la filayey loona fadhiyay ahayd in muddo ah insha allahu tacaala waana u taahaynay waxaan broblemna haystay ayay ahayd kaneecada degmada jamaame aad bay u kacsaneed biyihii badnaa ilaa iyo wixii ka dambeeyey iyo wixii ka horreeyba welina ma dhicinba in oo loo istaago oo la buufiyo magaaladan la buufiyo geeska gees inuu nin gurigiis iska buufsado waa iska suuragal ahaan jirtay ta kaloo labaad waxaan leenahay isbeddel weynaa magaalada ka jiro insha allahu tacala kaneecada hadday derbiyaalka dadka ku cunaysay ama waktigii fiidkii macnaha marta laga casheen waayayoo waxaa waaye dhiigga miirinaysa hadda waa laga nastaan leenahay insha allahu tacaala dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale mashruuc lagu buufinaya cayaanka uu maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose uu ka hirgeliyey degmada kamsuuma oo ka mid ah degmooyinka wilaayada kaasoo si aad ay u soo dhoweeyeen qaybaha bulshada ku dhaqan degmadaasi mahadsanid walaalka abuu ayman shir gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka togdheer ee waqooyiga dalka soomaaliya shilkan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay inta u dhexaysa degmada burco iyo deegaanka sheekha ee gobolka togdheer oo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo maamulka ashaarar dirarka isku magacaabay somalilan gaariga shilka galay ayaa ku sii jeeday magaalada hargeysa waxaana shilkaasi ku dhintay laba wiil oo dhalinyaro ah oo lagu kala magacaabi jiray cabdishakuur boqolle iyo cabdiraxmaan yaasiin cali deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka gaalraaca ee isugu yeera somalilan ayaa ka mid ah goobaha ay ka dhacaan alaaba shilalka gawaarida ee ka dhaca dalka soomaaliya kuwooda ugu khasaaraha badan maamul goboleedka ashaarar dirarka ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay dhaqangelin doonaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabashada etoobiya ay ku siiyeen badda soomaaliya xarta abduqaadir ayaa warbixinta warkan haya dowladda xabashada etoobiya iyo maamulka somalilan ayaa qorsheenaya in maalmaha soo socda ay ku dhawaaqaan inuu horgeliy heshiiskii isafgarad ee ay kala saxdeen horaantii sanadkan heshiiskan oo ahaa mid hadal hayn badan ka dhaliyey islamarkaana si weyn uga soo horjeesteen guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay haatan warar soo baxay sheegayaan in la qorsheynayo hirgelinta qodobadii ay kala qaateen labada murtad ee kale ah muuse biixi iyo abiy oo ah ra-iisul wasaaraha etoobiya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka muuse biixi ayaa sheegay in bisha soo socota ee julaay labada dhinac ay si rasmiya ugu dhawaaqi doonaan dhaqangalka heshiiskaasi muddo lix bil ayaa kasoo wareegatay markii ay dhinacyada kala saxadeen is-afgaradkaasi waxaana muddadaasi ay etoobiya waday qiimeyn ay ku sameynayso goobaha ay ka dhisanayso saldhigga iyo dekada saraakiil iyo mas-uuliyiin xabashi ah ayaa isaga dabalaabtay magaalooyinka zeylac barbara iyo deegaanka lagu haye iyagoo muddadaasi waday howlgallo sahmin ah dadka kasoo horjeestay heshiiskan balse diidmadaasi aysan marnaba iyaga shacabka isku joodo ka ahayn waa koox darida soomaaliya ee uu hoggaanka u haya murtad xasan gurguurte kaasoo dhankiisa wax ka xaraashaya hantida iyo kheyraadka ummadda kana caraysan tallaabada uu qaaday muuse iyo nidaamkii uu heshiiskaasi u maray ra-iisul wasaaraha etoobiya halka go-aanka ugu habboon ee dhabta ahna uu yahay midka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qaadatay heshiiskaasi la kala saxeixday horaantii sanadkan iyo iskarabtaagga ay bulshada u muujiyeen go-aankaasi iyagoona taageeray islamarkaana ajiibay baaqii mujaahidiinta sida kheyraadka dalka looga difaaci lahaa kufriga soo damaacayay iyo dabalifyada u taagan iibintooda waad mahadsantahay walaalka xaaris bulshada ku dhaqan deegaanka xagarey ee wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib cabdiqani maxmed ayaa siyaa maqaadaya warbixintan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud si weyn loogu daawaday isdaarkii hadiyada ciidda ayaa mar kale waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere filimkaasi ka shiday deegaan hoostaga degmadaasi bulshada ku dhaqan deegaanka xagarey ayaa goob fagaare ah ku daawaday isdaarkii ciwaankiis uu ahaa sidee baad ugu qanciysaan fadhi kaas oo soo gudbinayay fariimo si weyn u saameeyey qulubta dadka muslimiinta ah intii ay socotay daawashada filimka qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa sidan dareenkooda u cabiray hawada filimkii waxaan fiirsanay kayfa yadiib alqucuud qaryada xagarey ayaan ku fiirsanay filinkaasoo awalkiisu ahay murugo aakhirkiisana uu ahay farxad oo qalbigeenna soo jiitay marka filinkaas cudwaanka ka muuqda awalkiisa aakhirkiisana wanaagu ka muuqdo waxaan ku taageerayaa oo iga soo burqaday afrey gabay ah dabka ka shidan falastiin ayaa daaran weligii kadaa markii la yiraaba uga darayaan dareemaha ka badan maydka daasani dufku baxa ayaan leeyahay gaara waaduli dabbaabadaha ayay marinayaan subax dilaaca daa'iraadka samada duulayaa wuuga darayaa gabagu iyo iladusina waxaan ku soo duubay cadow hadduu kugu soo duule dumarka kaa laayo ee odayaasha kaa dilaya culumudiineedka waa inaad difaac dhigataa ood ka dirirtahay dusha waa inay kuu maraan ducafadaadii dagaalama waxaan diinahayn daawo laga waa bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdisalaan cali warsame waxaan joogaa qaryada xagarey cado waxaan fiirsannay filan filistiin lagu dhibaataynayo haddana waxaan fiirsannay mujaahidiinta oo macaskaro tababara soo dhiibay waa ku faraxsan maasha allah aniga oo ku mahadheer shimaas maxamed cabdiraxmaan caawa waxaan fiirsaday meeshaan aniga degmada xagarey joogo filmiin aad iyo aad u qiimo badan waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta garabkiina ilaahay ha galo muslimiinta mar walba in garab taagan tahay gaar ahaan walaalaha falastiin ilaahay subxaana watacaala garabkooda ha galo waxaan leeyahay walaalaha falastiin cadowga yahuudda ilaahay subxaana watacaala ha ka qarqaado walaalaha mujaahidiinta mar walba garabkooda ilaahay ha galo filimkan oo qaybihiisii hore lagu arkayey dhibaatada lagu hayo muslimiinta caalamka si gaar ah shacabka muslimka ah ee reer filistiin ayaa qaybtiisii dambe waxaa lagu soo qaatay mucaskar tayadiisu sarrayso oo ay kasoo takharujeen cutubyo ka tirsan libaaxyada bariga afrika waad mahadsantahay walaalka cabdiqani ugu dambayntii beesha side oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga gedo ayaa mujaahidiinta ku wareejisay hubay ugu talagashay difaaca shareecada raxmaanka cazaam carafaad ayaa tafaasiisha warkan haya suldaamiyo ugaasiya dhammaan reer sodow idil hubkaas saakay dhiibteenna waa seefta sadinkaane sacaadi iyo liibaan iyo rabbi aad qayr ka sugataane safka khayr ka jira reer sodow yaan laydinkaga samataroonaan mar haddaad hubkii soo safteen seefta diineeda gaalada surkaa looga jiray subaxaan dheerayne sadkii loo cuni lahaana reer sodow munaasabadan ballaaran oo si heersalaa loo saagaasmay oo beesha sida ay ku wareejinaysay wilaayada islaamiga hegado boqol qori ah kii afartan iyo toddobo iyo booshaskoodii ayaa ka dhacday degmada ceelcadde waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada ugaasyo nabadoonno iyo marti sharaf kala duwan munaasabadii hobka ay ku wareejinaysay beesha sade ayaa waxaa ka hadlay ugaasyo nabadoonno ka tirsan beesha sade iyagoona halkaasi ka jeediyey kalimaad kala duwan waxaa meeshaan lagu soo bandhigay hubkaan farada badan oo boqolka qoriya ayna weli ka dhicin xabad ka dhicin oo sijalka ah reer sade ay keeneen oo ay ugu talagaleen in looga hortago ama lagu dafciyo cadowga saa'ilka ah oo madow iyo caddaanbale ay ayagu garteen oo ay keeneen waxaana leenahay hubkan iyo hantidan kuwii ugu horreeyey ma aha kuwii ugu dambeeyeyna ma noqon doonaan biidni illaahi baari way isdaba joogtaan hubkan marka waxaa loogu talagalay ilaahay fadligiis in gaalada lagula diriro gaalraaca lagula diriro cadowga ilaahay lagula dagaalamo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo shareecadiisana lagu koryeelo camalka mujaahidiintana lagu kabo ayaa hubkan loo keenay loona bixiyey hubkan meesha yaalla oo boqolka qori oo dhammaystiran oo qasnadihiisii boosashkiisii aad arkaysaan waxaa bixisay beesha sade xaragka naguma amrin annagaa garannay annagaa iska garannay waxaan wax ka weyn oo ka ballaaran yaan la imaan doonaa intaana waa muqadam hubkaas xoog laguma keenin ee, weydiis laguma keenin waxaa keenay beesha sida sidoo kale waxaa xafladda hubka ay ku wareejinaysay beesha sida ka hadlay gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahin maxamed cigaal xalfadaanu waa munaasabad lagu wareejinhayo hub ay soo diyaarisay beesha sade laguna maaragtay wareejinhayo mujaahidiinta ee maaragtay ka dagaalanto dalka soomaaliya insha allahu raxmaan maantana waxaan wareejinaynaa boqol qori xarakada maanta waxaa nooga wakiila een, waaliga gobolkeenna boqolkaa qori iyo booshashkooda ee qoryahooda isagan ku wareejinaynaa insha allahu raxmaan inuu mujaahidiinta gaarsiiyana waxaan rabnaa insha allahu raxmaan isagana waa ka codsanayna ugu dambeyn waxaa madasha munaasabada ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas waxaanu leenahay beesha jazaakum allahu khayran hubkan boqolka qori ah oo aaka ah oo aad maanta wareejiseen waan idinkala waraagay insha allahu tacaala gacanta labaad waxaan sugayaa in insha allahu tacaala xarakada idinka gaarsiiyo bekeemyo dhashiiko rijaal fara badan insha allahu tacaala soo diyaaru maydiin dadaalkaas ha la sii muujiyo ha la sii dheereeyo ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ugu baryaynaa dadkii bixiyey ee maalkooda ka bixiyey ee waxaa weeyaan ilaahi subxaana wa tacaala ayagoo ku raalligaraynayo dariiqaan soo mariyey waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay maalkiina ha barkay subxaana wa tacaala beesha sida ee hubkan farada badan ku wareejisay wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ku soo aadaya xili qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga ay tartan adag kula jiraan siday uga soo muuqan lahaayeen kaalintooda kaga aadan dagaalka jihaadka ka socda bariga afrika waad mahadsantahay walaalka cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu